أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo weerar qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu koox hurdada soomaaliya ayaa qiratay saameynta xooggan ay ku yeelatay xiritaanka madaxweynaha maraykanka uu ku sameeyey hay-adda u s a dowladda masar ayaa mar kale si adag oga hadashay biyo xireenka anlahda ay hirgelisay dowladda xabashida etoobiya maktabka dacwada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa dowlad tasiixa u furay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show ee wilaayadaas in ka badan afartan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxabeennimo khamiisa kowda bisha jamaatul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan weerar qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal isku qaadeen xerada ciidamada dowladda saliibiyadda kenya ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada kayunga iyo sanguura ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intuu socday waxa uu dab xoogan ka kacay xerada waxaana jira khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta kenya dagaalkaas koox xirdada soomaaliya ayaa mar kale qiratay saameynta xooggan ay ku yeelatay xiritaanka madaxweynaha maraykanka uu ku sameeyey hay-adda u s a haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqaadir rabbaani kadib go'aankii madaxweynaha maraykanka gaal donald trump uu ku xayray hay-adda u s a id ayay saameyn xoogani ku yeelatay dowlado badan oo afrikaan ah oo sannad kasta maalgelin ka heli jiray hay-addaas kooxda riddada soomaaliya oo ku tiirsaneyd tabantaabada iyo taakullada ka timaada dowladaha reer galbeedka ayaa ka mid a dhinacyada uu saameynta xoogani ku yeeshay go'aankaas uu qaatay gaal donald trump waxaa loogu yeero bangiga horumarinta iyo dib u dhiska ee taabacsan nidaamka riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay qiray inay saameyn xoogani ku yeelatay xiritaanka hay-addaasi maraykanka ee u s a i madaxa bangigaas oo ka qayb galay shir looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha oo ka dhacay magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska ayaa sheegay in dhaqaalaha kooxda riddada oo hoos u dhac xoogan ku yimid islamarkaana hoos u dhacaasi uu saameeyey nidaamkooda canshuur qaadista kooxda riddada ayaa waxay dalbatay in lala soo gaaro kaalmo deg deg ah iyada oo mar kale bannaanka soo dhigtay in aysan ka maarmin dhaqaalaha uga yimaada dowladaha shisheeye dhanka kalena ay hoos u dhacday rajadii ay gaaladu ka qabeen nidaamkaasi murtadiinta tan iyo markii uu xukunka yimid gaal donald trump ayuu qaaday tallaabooyin uu ku yaraynayo kharashaadka dibadda kaga baxa dowladdiisa iyadoo dhanka kale weli maraykanka uu ka meermeerayo in uu bixiyo kharashaadka ku baxaya howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulan gaaleedka ku soo qaaday dalkeenna muslimka ee soomaaliya mahadsanid rabbaani dowladda masar ayaa mar kale si adag uga hadashay biyo xireenka alnahda ay hirgelisay dowladda xabashida etoobiya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa murtad beder cabdulacaadi oo ah wasiirka arrimaha dibadda masar oo lagu waraystay barnaamij la dhaho diblokast ayaa mar kale shaaca ka qaaday in dowladda xabashida etoobiya ay fashilisay wadaxaajoodkii muddada dheer soo jiitamayey ee ku saabsanaa xalka gaarista khilaafaadka ka aloosan biyo xireenka alnahda wasiirku waxa uu ku eedeeyey dowladda etoobiya madax adeeg iyo diidmo qayaxan oo ay kala hortimid wadaxaajoodyadaas iyo hoggaansanka waxa uu ku sheegay shuruucda caalamiga ah waxayna ku adkaysatay ayuu yidhi siyaasad hal dhinac ah oo haba yaraatee cidna aanay u joojin waxaa kale oo wasiirka arrimaha dibadda ee masar uu ka sanqariyey in dowladda itoobiya ay gebi ahaanba dafirtay mabaadi'da wada shaqaynta iyo bixinta ogeysiis hore marka ay tallaabooyin qaadayso si loo hubiyo in cidna aanay waxyeello u soo gaarin taas ayaana sababtay ayuu yidhi in wadahadaladii diblomaasiyadeed ay gebi ahaanba burburaan wasiirka arrimaha dibadda masar waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda masar ay si cad u sheegtay in aysan marnabo ka tanaasuli doonin difaaca xuquuqdeeda taariikhiga ah ee biixireenka webiga niil islamarkaana ay xaq u leedahay inay qaado tallaabo kasta oo laga maarmaan u ah si ay u ilaaliso danaha muhiimka ah ee dalkeeda madaxweynaha masar cabdulfatax asiisi oo isna dhowaan ka hadlay arrintan ayaa ku goodiyey in aanay gacmaha ka laaban doonin ficilada etoobiya waxaana hanjabaadahan iska soo dabadhacaya ee kasoo yeeraya madaxda dowladda riddada masar ay imaanayaan xilli dowladda xabashida etoobiya ay dhowaan ka farxalatay dhammaystirka mashruuca biyo-xireenka alnahda oo dhismihiisu socday muddo ku dhow shan iyo toban sano maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa dowladda saxiixa u furtay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show munaasabadan oo ahayd mid si heer saraa loo saagaasmay islamarkaana ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan culimowdiin nuqabo iyo marti sharaf kala duwan laguna furayay dowladda saxiixoo soconaysa muddo lix bilood ah iyadoona loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka show oo iskugu jira rag iyo haween muddada bilooyinka dowladda ay socon doonta ayay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaanka show ku baran doonaan tasiixa qur-aanka kariimka iyo nudqigiisa waxayna macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show u mahad celiyeen maktabka dacwada wilaayada hiiraan ee dowladda u furay macallimiintii ragga aheeday ama macallimiintii dumarka aheeday ee muxaafadada degmada jalalabsi gaar ahaan show caano oo ilaahi subxaana wa tacaala codsigoodii iyo mataqaanaa dadaalkoodii iyo sabarkoodii ilaahi subxaana wa tacaala ku siiyey maanta nimannaha iyo halqadan haddaan ugu fadhino halkan alxamdu lilah uma alxamdu lilah farxadda inama la soo koobi karo iyo mataqaanaa dafcadii naga horraysay ee gobolka hiiraan aheeday buqa qablo tii labaadne show caana ay tahay taasna ay ka koobneedi laba fadli dheeraad iyo sabar aan sabarnin aawed iyo mataqaana noola gartay walaayada gobolka hiiraan ay noo garatay inaa ardaydahayn iyo qur-aanka dhamaysa madaarista qayb ka mid ah lagu soo daro macallimiinta halkan lagu faa'iidaynaayo oo ah rag iyo dumar maanta farxadda ma la soo koobi karo maanta arrintaan gaar ahaan macallimiinta waxay kiila badan tahay mahadnaq ilaahi subxaana watacaala aanu mahadnaqayn bacdalaayo dadkii barnaamijkan soo shaqeeyey iyo hore socodkan oo waxawaaye ilaah ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa oo loo socdinaya dadkii kasoo shaqeeyey oo isna waa mahadsantiin liira waxayna uu tiga badan yahay waxaa jira rabitaan badan iyo wax badan aan sugeynay barnaamijkan ayaa jira taariikho badanaa micnaha waxawaaye aad ka wareegtay markii arrintan aan aad u niyeysan waqtiyo badanaana soo maray waa walaayada ayaan la kulannay waxaan rabnaa barnaamij tasiixa in loola raadiyo idinka hadda maamulka islaamiga ahaa gobolka mas-uuliyadiisa idinka ay saaran tahay bal waxawaa barnaamijkaasaan rabnaa hadda ka hor codkaan geysanin dhowr sano ka hor muddo kadib waxaa soo baxday in tasxiixi iyo horasocodkii in carabka hore loo socdiye tajiidkii ummadda laga saxa ayaa timida gobolka kobe bugwa ayay ka bilaabatay weliga wilaayadda islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad ka jeediyey munaasabadii lagu furayay tasiixa qur-aanka kariimka ayaa si weyn oola dardaarmay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show iyo macallimiinta bixinaya tasxiixa qur-aanka agteenna waa ku wen yahay tacdiimintiisa iyo weynayntiisana iyo jacaylka aan u qabno waxaa tusaale ugu filan ayadoo ay dhiman tahay ikhtitaamkii iyo gunaanadkii wakhti kadib in furitaanka xafladda noocaan aan u qabanno waa weynaynta aan weynaynayna kalaamka allah subxaana wa tacaala waayo qur-aanku waa nolosha dadka muslimiinta ah waa sharafa dadka muslimiinta ah waa kan isaga aan u noolnahay dartii oo aan u dhimanayno oo waa kaan difaacayno nafteenni maalkeenna ku bixinayno sharafteenana waxay ku jirtaa dhexdiisa asagoo aan ka amar qaadanno ayay danteenna ku jirtaa waxa uu naga reebaya aan ka harno waxa uu na farayana aan fartoonno barashadiisa iyo ku dhaqankiisa labadaba waa wax weyn oo ilaahay uu nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala marka qur-aanka ilaahay waa mudan yahay inaan weynayno xalaqada haddaan u fadhinno daraasada waxay soconaysaa lix bilood wakhtigaa yar in laga faa'iideeyo oo ummadda looga faa'iideeyo waa arrin muhim ah oo aysan waxba dayacmin sidaa darteed waxaan u dardaarmayaa macallimka noqonaya midka saxaya ee ama tasxiixinaya nuqiga qur-aanka adoo ajir xisaabsanaya oo aan cidna waxba ka rabin sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu kuu baray oo dhabka ahayd adba dad baa juhuud iyo dadaal kugu soo bixiyey in dadka walaalaha oo muslimiinta ah aad ku ifkaanisid wixii ay doonayeen oo usoo jamceen sida arkaysid waxa ay ka kooban yihiin dadkan hadda meesha fadhiya oo mucalimiinta saddex qaybood qayb waa qaybtii ragga ahayd oo mucalimiinta ahaa oo madaarista qur-aanka dhigayey qaybuna waa gabdhihii daaciyaadka ahaa oo aad u tiro badan oo aad arkaysid qaybuna waa tulaab muqtadafaad ah ama ardaydii madaarista qur-aanka dhiganaysay oo dugsi walba qayb laga soo qaaday ujeeddada waxaa weeye in la armo in macallin dambe lasoo safriyo in degmo walba iyo deegaan walba isagoo isku filnaado oo maanta ka dambow aanna u baahan in degma degma ay u safarto waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala xalaqada noocaani inay musalsal noqoto sida haddaba idiin muuqato oo maanta ay furmayso dufcadeedii labaad degmo kasta oo wilaayada islaamiga hiiraan ka mid yihiin ay ka qabsoonto hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala macallinka marka waxaan leeyahay ilaahayna ka ajir xisaabso waktigaaga ku bixi gacmahaaga iyo gowsahaaga isugu gee dadka walaalaha ah inaa u faa'iidayso waxaan sidoo kale u dardaarmayaa ardayda kala duwan oo asnaabtu hadda aan sheegay si jiddiyo leh oo dhabah macallinkiinna u xurmeeya waxa uu idiin dhigaya ama uu idiin sheegayana si dhaba u qaata dadaalkiinna bixiya wakhtiga yaroo kooban ka faa'iidaysta maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad tasiixa u qabtay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada boqa qable iyadoona maktabka muddooyinka dambe uu sii laba jibaaraya juhdiga uu gelinayo madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan in ka badan afartan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay shil tareen kaasi oo saacadii lasoo dhaafay ku rogmaday gudaha magaalada shiniile ee xarunta gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya shilkan waxa uu si gaar ah uga dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taalla magaalada shiniile sidaha ay soo wariyeen dad goobjoogayaal ah si rasmi ah looma ogaa sababta keentay shilka balse goobjoogayaal ayaa sheegay in tareenku u ahaa mid duug ah oo sanado badan lagu shaqaysanayey ilawareedyo deegaanka ayaa soo sheegay in shilkan ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof oo isugu jira shaqaale iyo dad rakaab ah oo soomaali u badan halkaa sidoo kale ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kale wararka qaar ayaana sheegaya in dhaawacyadu ay intaa ka badan yihiin tareenka ayaa shilka galay abbaaree labadii saac fiidnimo ee habeenkii talaadada waxauna siday dad rakaab ah iyo badeeco kala duwan burbur xoog leh ayaa soo gaaray sida laga dheehan karo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada tareenka shilka galay ayaa kasoo baxay magaalada dawanleh ee ku taalla xuduud beenaadka u dhexeeya soomaali galbeed iyo jabuuti waxauna kusii jeeday dhanka magaalada diridhabe goobjoogayaal ku sugan goobta shilku ka dhacay oo warbaahinta la hadlay xilligii uu socday gurmudka ayaa sheegay in sababta shilka keentay ay tahay badeecadaha saarnaa tareenka oo aad uga badnaa xadigii loogu talagalay dhibaatada u jirto waxaa weeye jir tareenka oo la dhaafiyey tankii maarta loogu talagalay culays weynoo ziyaadaha haddana waxaa sii dhacda dayactir la-aan mashiinada ka tirsan tareenkan waa laga guuro marka waxaa weeye imika intan waxaa maarta dirraba ilaa iyo dobanle inuu tagaa meel kale ma tego haas yar uma baxo waa laiska wala garanaya gaadhigu xalayto xalayto laba goor buu soo kala laamay markii koowaad wuu geeyey markii labaad qaybtii labaad u qaaday weyn waxaan imika dhibaato ka dhacday ee rugmatay tankiisu aad u cuslaa darteed wuxuu sameeyey xawlii ku soo baxay baal kolkaa mashiinkan imka imka gaarigan ka rogtooda waa gaadhigii shalay toban maarta kolkuu dhexda ku cadilmay ee taayarkuu la dhacay soo sameeyey weeyaan kolkaa mashiinkii halkan jooga oo nin makaanigana ahaa kontiteerna ahaa ku dhintay xalay toban waayo mashiinka isagoo ku jira iyuu ku dhacay gaadhiga kolkaa sidii ku dhintay waa mid aad iyo aad u xun waana kii khatarta ah ma dhicin xalay buu dhacay labadii waa shir argagaxleh waa shir oo laga naxa weeyaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan ka tiraayinsannahay intii dad kaga dhintayna allah ka gargaaro intii dhimatayna allah u naxariisto saddex iyo toban baa la sheegayaa inay ka badan tahayna waa suurtagal dhaawacana hadda siddeed iyo labaatan buu marayaa baa layidhi ugu dambayn wuxuu ku jiifo iyo wax halkan ku dhex jirana dee rabbigaa og cidigaadhiga raashinkaa weli kama dhaadhicin ee lama oga furgoonnadaa wax ku jira halkaasna furgoon baa jiifa ilaa hadda saacaddu labaiyo tobankii bay cagacagaynaysaa labadii ilaa labaiyo tobankii saacaddaas raashin lama dejin cid uu ku jiifana la garan kari maayo weliya haddan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa ka mid ah gobollada ay ka dhacaan shilalka ugu culus ee sababa khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu